waxaan isku casilay dhibaatadii shalay ka dhacday magaalada baydhabo darteed ayaan isku casilay sababtoo ah dhacdadaas aad iyo aad ayaan ugu xumaanay haddaan nahay siyaasiyiintii oo dowladda koonfur galbeed ku matelayay dadkii shalay dhibaatada loo geystay annagoo mas-uuliinta ah ayaa warkiina naga qaadan waayna nagu ixtiraami waayey guriga anig aan deganahay iyo dhallinyarta meeshaay ku jireen laba guriga noo dhexaysay waa isku muuqanay anaana meeshu wixii ka dhacay oo xabad xabad u sheegi karaa aniga ma aniga ma bixin karo qof kaleedna ma bixin karo xilana ma bixin karo